matayos cutubka tobanaad
markaasuu wuxuu u yeeray laba iyo tobankii xertiisii ahaa oo wuxuu siiyey amar ay jinniyo wasaq leh ku saaraan oo ay bogto walba iyo cudur walba ku bogsiiyeen laba iyo tobanka rasuul magacyadoodu waa kuwan kan ugu horreeya waa seymoon kan butros la odhan jiray iyo walaalkiis andaros iyo yacquub inisabadi iyo walaalkiis yooxana iyo filibos iyo bartolomeos iyo tamos iyo matayos oo cashuurqaadaha ahaa iyo yacquub ina alfayos iyo tadayos iyo seymoon reerkaana iyo yudas iskariyot kii gacangeliyey laba iyo tobankan ciise ayaa diray oo amray isagoo leh jid ka mid ah jidadka dadka aan yuhuudda ahayn ha marina magaalo ka mid ah magaalooyinka reer samaariyana ha gelina laakiin waxaad u tagtaan idaha lunsan oo guriga israa'iil ah oo intaad socotaan wacdiya oo waxaad ku tidhaahdaan boqortooyadii jannadu waa dhowdahay kuwa bukana bogsiiya kuwa dhintayna sarakiciya kuwa baraska lehna nadiifiya tiniyadana saara hadiyad ahaan baad ku heshaan ee hadiyad ahaan ku siiya dahab ama lacag ama naxaas kiishadihiinna ha ku hayasanina qaandina jidka ha u qaadanina ama laba khamiis ama kabo ama ul waayo shaqaalahu cuntadiisa ayuu istaahilaa magaalo alla magaaladaad gashaan iyo tuulaba ka doona mid istaahila oo halkaas jooga ilaa aad ka tegaysaan goortaad guriga gelaysaan nabdaadiya oo hadduu guriga istaahilo nabaaddiino ha ku soo degto laakiin haddaannu istaahilin nabaaddiino ha idinku soo noqoto oo ku alla kii aan idinsoo dhowayn oo aan hadalladiina maqlin goortaad gurigaas ama magaaladaas ka baxaysaan siigada cadihiinna ka dhabaandhaba runtii waxaan idinku leeyahay maalinta xisaabta sodom iyo gomorra waa ka xisaab fududaan doonaan magaaladaas waxaan idiin dirayaa sidii idawyay ku dhex jira sidaa darteed caqli u lahaada sida abeesooyin oo u sir la'aada sida qooleeyo laakiin dadka iska jira waayo waxay idiin dhiibi doonaan shirar oo sunagoogyadooda ayay idinku karbaashi doonaan oo waxaa aawadii laydiin horgayn doonaa taliyayaal iyo boqoro inay mare ku noqoto iyaga iyo dadka aan yuhuuddi ahayn laakiin goortay idin gacan geliyaan ha ka welwelina sidaad u hadli doontaan ama waxaad ku hadli doontaan waayo waxaad ku hadli doontaan ayaa saacaddaas laydin siin doonaa waayo ma aha idinka kuwa hadlayaa laakiin waa ruuxa aabbihiin kan idinka dhex hadlayaa walaal baa walaalkiis wuxuu u dhiibi doonaa in la dilo aabbana wiilkiisa carruurna waalidkood ayay ku kici doonaan oo dhimashay gaadhsiin doonaan dadka oo dhan ayaa magacayga aawadiis idiin neebcaan doona laakiin kan ilaa ugu dambaysta adkaysta kaasaa badbaadi doona laakiin goortay magaaladan idinku silciyaan tan kale u carara waayo runtii waxaan idinku leeyahay magaalooyinka israa'iil ma wada gaadhi doontaan ilaa wiilka aadanuhu yimaado qof xer ahu macallinkiisa kama sarreeyo addoonkuna sayidkiisa kama sarreeyo waa ku filan tahay qof xer ah inuu noqdo sida macallinkiisa addoonkuna sida sayidkiisa hadday odayga reerka bilisabuul ugu yeedhaan intee ka badan ayay ugu yeedhi doonaan kuwa gurigiisa jooga sidaa darteed ha ka baqina waayo wax daboolan ma jiro oo aan soo muuqan doonin wax qarsoonna ma jiro oo aan la garan doonin waxaan gudcurka idinku sheego ibtiinka ku dhaha oo waxaad dhegta ka maqashaanna guryaha dushooda kaga dhawaaqa ha ka baqina kuwa jidhka dila laakiin aan karin inay nafta dilaan waxaadse ka baqdaan kan jahannamada ku halayn kara nafta iyo jidhkaba laba shimbirood miyaan beesadaan lagu iibin middoodna dhulka ku dhici mayso amarka aabbihiin la'aantiis timaha madaxiinna oo dhan waa tirsan yihiin sidaa darteed ha baqina waad ka qiimo badan tihiin shimbiro badan sidaa darteed mid walba oo igu qirta dadka hortiisa anna waan ku qiran doonaa aabbahayga jannada ku jira hortiisa laakiin ku alla kii igu diida dadka hortiisa anna waan ku diidi doonaa aabbahayga jannada ku jira hortiisa ha u malaynina inaan u imid inaan nabad dhulka u keeno uma aan iman inaan nabad keeno laakiin inaan seed keeno waxaanse u imid inaan nin cadow kaga dhigo aabbihiis gabadhna hooyadeed naagna soodohdeed nin cadowgiis waa dadka gurigiisa kan aabbihiis iyo hooyadiis iga jecel ima istaahilo oo kan wiilkiisa iyo gabadhiisa iga jecel ima istaahilo kan aan isku talaabtiisa soo qaadan oo aan isoo raacin ima istaahilo kan naftiisa helaa waa lumin doonaa oo kan naftiisa u lumiya aawaday waa heli doonaa kan idiin aqbalaa wuu i aqbalaa kan i aqbalaana wuxuu aqbalaa kan i soo diray kan nebi ku aqbalaa nebi magiciis wuxuu heli doonaa nebi abaalkiis kan qof xaq ah ku aqbala qof xaq ah magiciis wuxuu heli doonaa qof xaq ah abaalkiis ku alla kii kuwan yaryar koob biyo qabow oo keliya ku siiya qof xer ah magiciis runtii waxaan idinku leeyahay abaalkiisu ka lumi maayoba